sidaasoo kale bahaaradanna ciiddi biyo waxaan ahayn kuma weysaysanan ayagu waxaan biyo aan ahayn oo weysada biyaha lagu weysaystaa khasaa'ista ummaddana ay leedahay maaha ummadihii horena way weysaysan jireen laakiin ummaddan waxay la gaar tahay taymumkii la gaar tahay yacni gebagabaysigii oo ummadihii hore biyo waxaan ahayn kumay weys kumay markaa bahaaro qaadanaynin fa ayumaa rajulun nin kasta oo min ummatii ummaddeeda ka mid a fa ayumaa rajulun ninkii fa ayumaa rajulin cid yani nin kasta yan rajul nin baa laga cabira lakin rag iyo dumar labaduba waa shamlisanaya nin un baa la sheegay meesha waxaa loogala jeedaa uun rag iyo dumar ayu rajulin nin kasta oo min ummati ama qof kasta ya qof kasta oo ha qof kasta oo ummaddeeda ka mid a oo adrakathu salaatu salaadda ay soo gaadho falyusalli ha tukado halkaa ku tukado wauxillat li alghanaa'imu haniimooyinkiina waa lii xalaaleeyey oo ummadihii naga horreeyey marka waxa weeyaan animada may cuni jirin haniimaduna waxa weeye waynu arki doonaa insha allahu gaalada marka dagaalka lagu qaado xoolaha laga soo furto ayaa haniimo la yidhaahdaa haniimadaasina waxay xalaal u noqotay uun ummadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadihii naga horreeyey waxa weeyaan naar baa iman jirtay deetana cuni jirtay walam taxila liaxadin qabli qof aan igii horreeyna xalaal umay noqon umay ahayn waucطitu waxaa la siiyey ashafaacata shafaaco wey shafaacada weyn shafaacad ambiyadu waa shafaaco qaadaya lakin ashafaacat lkubraa shafaacada weyn wey markaa la adimo waxa weeyaan wabcau maqaama maxmuudan aladi wabcau maqaaman maxmuudan aladi wadt yani waxa weeyaan waa shafaacada weyn oo dadku marka carasadka qiyaamaha la joogo nabiy llaahi aadam bay utegayaan nabi ibraahim bay utegayaan nabi muuse utegayaan ambiyadu dhan utg nebi kastaaba wuxuu le nafsi nafsi nib nebiba nebi bu tilmaamaya ilaa rasuulka calayhi salatu sala in kusoo gebagabooto isagaana shafaaco qaadaya shafaacada shafaacada weyne shafaacatu kubraa la yidhaahdo isagay gaalo tahay wa kaana nabiyu nebi wuxuu aha yubcadu ilaa qowmi khaasa reer tolkii un baa loo soo saari jiray qowmkiisa un reer bani israa'iil intaasuu nebi baa kasoo baxday marka ambiyada lasoo diray qoomunkooda loo soo diri jiray wa buucistu ila annaasi caama isaga carab u keliya looma soo dirine carab iyo cajam intaba waa loo soo diray waana rasuulkii ummadda lo markaa lagu khatimay ummadda oo dhan reer ibni aadam jin iyo insi isagaa loo soo diray marka risaaladiisuna waa caam shantaa arrimood buu rasuulka khasaa'istiisii ka mid ah calayhi salaatu wasalaam yacni markaa maxalushaahidka sheekhu xadiidka u keena waxa weeye wajucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa in ciiddii lagu dahaaro qaadanayo lagu gebagabaysanayo ayaa xadiidku markaa uu keenay sheekhu raximah llah halkaan ku dayno wsala allahu cala nabiyina muxamed waali sabi alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamed bni cabdillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wuxuu yihi sheekhu raximah llah baab lxayd baab lxaydi xaydka baabkiisii weeye markaa baabkani wuxuu u dambeeyaa abwaabtii kitaab ahaara waa baabkii u dambeeyey weeyaan waxaana uu noqonayaa baabkii toddobaad meelahaas ahlu cilmigu waxay idhaahdeen baabka yani alxayd waxaa asalkiisu uu ka yimid asaylaan aslu lxaydi asaylaan asalkiisu waxa weeyaan waa dareeraha yani sheega burqanaya dareerayaa la yidhahdaa waxaa la odhan doonaa xaada alwaadi ay sala waadigii ayaa dareeray oo socday waxaana xayd loogu magacaabay lisaylaanihi fii awqaatihi awqaadda uu soconayo dareerka uu dareerayo awgeed baa loogu magacaabay xayd ama socoshada uu soconayo xaydku waa dhiig ka yimaada ruuxa dumarka ah raximkeeda marka ay qaan gaadho dabadeed waxaana u yimaadaa waqtiyo muctaada wakti yani iyagu ay garanayaan ayuu yimaadaa yani maalmo ayuu yimaadaa ayuu socdaa marka dhiiggaasa xayd la yidhaahdaa raximka ka yimaada dhiigga xaydkaa markuu ruuxa dumarka ka yimaado micnaheedu waxa weeye gabadhu way qaan gaadhay gabadh aan qaan gaadhin dhiiggana ma yim- kama yimaado marka bacda buluuqihaa markay qaan gaadho dabadeed buu imanayaa waxaana ka imanayaa raximkii fii awqaatin muctaada dhabar istaxaabaduna oo xadiidkii u horeeya uu ku keeni doono waa saylaanu dam fii kayri awqaatihi lmuctaada saa daraaddeed ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ruuxa dumarkiihi yacni dhiigga ka yimaadaa waa saddex ama waxaa la odhan karaa afar saddexna waa lagu soo koobi karaa dhiigga xaydka la yidhaahdo iyo dhiigga dhabar furanka la yidhaahdo iyo dhiigga nifaaska la yidhaahdo waa saddexdaa weeyaan xaydku waa dhiigga aynu tilmaanay raximka ka imanayaa markii qaan gaadho dabadeed fii awqaatin muctaadatin waktiyo caada ahaan uga imanayana markaasi ka soconaya maaha mar walba uu soconaya wakti buu soconayaa un weeyaan wakti kooban waxaana ugu yimaadaa dhiigaasi calaa wajhi sixa si caafimaada buu uga yimaadaa waana shay-un katabahu allahu calaa banaati aadam kaas xayd baa la yidhaahdaa calaamadna wuxuu yahay arrimo dhowra axkaamna way ku tacalluqdaa waxyaabaha uu calaamadu yahay waxaa ka mid ah kow qaangaadhkii waxaa kale ka mid ah xamligii iyo uurkii waxay idhahdeen culimmadu gabadha intii dhiigga caadada ay helayso waxay qaabil u tahay inay wax uur ay qaado ayay markaa qaabil u tahay dhiiggaasi haddii gabadha ka go-ana micnaheeda dhalmada way go-day weeyaan dhalmadu way istaagtaa sida markaa ay culimmadu ay sheegeen saas daraaddeed bay isku khilaafeen gabadha xaamiladaa dhiigga ka yimaada ma xayd baa mise maaha xayd laba qowl bay ku leeyihiin qole waxay yidhahdeen dhiiggaasi waa faasid waayo ruuxa haddii markaa ay uur yeelataba wax dhiig dhiiggan caadada la yidhaahdo ee xaydkii kama yimaado sidaa daraaddeed dhiiggaasu faasid baa la odhan doonaa ee salaaddii waa tukan doontaa qolo kalena waa dhiigga xaydka bay yidhahdeen oo saas marka ay mariyeen dhiigga kale waxaa la dhahdaa istaxaaba istaxaabadu waa dhabar furanka weeyaan waa saylaanu dami fii kayri awqaatihi almuctaada waa dhiiggii oo socda waktigiisii waktigii caad ahaan uu iman jiray wakti aan ahayn buu waktigii caad ahaan ay heli jirtay wakti aan ahayn ayaa uu dhiiggaasi ka imanaya fii kayri awqaatihi almuctaada kaa dhabar furan baa la dhahdaa waxayna waxayna yidhahdeen culimmadu dhiiggaasi waa xidid sida xadiidka markaa rasuulka calayhi salatu slam ku sheegay xidid raximka afkiisa markaa ku yaalla oo markaa go-a oo kale raximka afkiisa ku yaalla xididkaasi deetana waa go-ayaa waxbaa gaadhaya dabeetana dhiig fara badan baa ka imanaya dhiiggaasi markaa waa shumaya waxaana laga yaabaa inuu wakti dheer buu socdoba sida xadiidka inoogu iman doonto xadiidka labaad in arki doono insha allahu tacaala umu xabiiba toddoba sanadood bay marka waxa weeyaan dhabar furan ay lahayd oy socotay dhiiggaas uu socday uun marka waxay ku kala duwan yihiin dhiiggan xaydka iyo dhiiggan dhabar furanku laba arrimood labadaba ku kala duwan yihiin ka koowaad dhiiggan xaydku fii awqaatin muctaada waktiyo gaarun buu imanayaa dhiiggan dhabar furanku wakti caadaa ma leha e waa soconaya un isagu dhiiggan xaydku isagu wuxuu ka yimaadaa raximka laftiisa yani raximka guntiisuu ka yimaadaa uu ka soo baxaa dhiiggan dhabar furankuna waa xidid ku yaalla raximka afkiisa ayuu isna ka yimaadaa saas markaa ku kala duwan yihiin dhiigga saddexaad ee dumarka ka yimaadaa waxaa la dhahdaa nifaas waa markii dumarku ay umulaan dhiigga ka yimaada nifaas baa la dhahdaa mid afraadna halkaa waa ku dareen oo waxay idhaahdeen dhiig faasida oo saddexda midnaba aan ahayn na waa markaa waa la sheegay markaa sade intaa marka laga yimaado inta kale gabadhu waa daahir wey yani mar daahir bay noqotaa mar dhiigga xaydka abay heshaa mar dhabar furan baa ku dhaca mar hadday umusho dhiigga nifaaska ka imanaya mar dhiig faasida ka imanaya saas markaa uqeybiyeen magacyo uu leeyahayna markaa waa la sheegay calaa ayi xaal waxaa fi saxiix الbukhaari ku sugan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu caaisha ku yihi radia allahu canha ina hada amru katabahu اllahu calaa banaati aadam shaygani waa shay ilaahay subxaanahu watacaala uu qoray reer bani aadam hablahooda hablihii reer bani aadam ayuu ilaahay u qoray inuu dhiiggani ka yimaado marka wuxuu kutusanaya xadiidkaasi in yani uu yahay dhiiggan xaydku shay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aadam hablihiisii shay uu qadaray uu qoray inuu yahay sidaas daraaddeed baa alxaakim iyo ibnmundir waxay weriyeen biisnaadin saxiixin siduu leeyahy ibn xajar can ibni cabbaas ibn cabbaas ayaa laga werinayaa ibn cabaas wuxu uhi waktiga xaydkuu bilaabay waxau ahaa kaana calaa xawaa bacda an uhbitat min aljanna xaydkii bilow bilowgiisu waxau ahaa xawa ayuu ahaa markii jannada laga soo dejiyey markaasba markaa ciddii ugu dhasay xayd yani waxay ahayd xawa buu gala jeedaa ba markii jannada laga keenay dabadeed markii jannada laga soo dejiyey ayaa markaas uu ku bilowday marka mar haddii waxa weeyaan dee iyada uu ku bilaabay banaat aadam inaa iyada kasoo farcameen waa hooyadii markaa weeyaan umulbashar basharka hooyadood wey marka mar haddii hooyadii ku bilaabantay hablihiina saas oo kale laakiin saxaabada qaar ka mida waxaa laga wariyey sidaasi ka duwan cabdillaahi bn mascuud radia allahu canhu waxaa cabdirazaaq uu soo saaray bisanadin صaxiixin sida ibn xajar uu sheegayo wuxuu yihi kana arijaalu wاnnisaau fi bani israa'iil yusaluuna jamiica reer bani israa'iil raggoodii dumarkoodu meel bay ku wada tukan jireen yusalluuna jamiican waa wada tukan jireen fa kaanat ilmar'atu tatasharafu lirajul ruuxa dumarkii waxay mid markaa ninka u hanqal taagto oo istusto oo maaragtay saas oo kale dabeetana fa alqa allahu calayhina alxayd ilaahay xaydka ayuu kusoo tuuray yani dumarkii way xeedeen dabeetana masaajidda ayaa loo diiday inay yimaadaan oo salaaddii inay tukadaan baa loo diiday oo gabadha xeedada ah inta ay dhiigga caadadu ay ka socdo salaaddii inay tukataa waa ka xaaraan sida xadiidka ugu dambeeya ama xadiid aynoo iman doonto aynu ku arki doono insha allahu marka ibnu mascuud riwaayadiisa markaynu qabanno halkuu ka soo bilowday calaa banaati reer bani israa'iil buu ahaa reer bani israa'iil buu kasoo bilowday yani intii ka horreysay ina jirin ba iyo markaa ka muuqata laakiin ahlucilmigu hadalkaa ibn mascuud oo kale waa diidin waxaa ka mid markaa qolada diiday imaam اlbukhaari raximah اllahu kitaabkiisa markaa saxiixa ah sheegayaa in markaa sunaha rasuulka calayhi الsalatu asalaam iyo xadiidku yahay mid caam ah oo tilmaamaya reer bani israa'iil kuwii ka horreeyey iyo reer bani israa'iil iyo wixii ka dambeeyey intaba in waa shamlisanaya waxaana caddaynayaa in reer bani israa'iil uuna ka soo bilaabanin aayadda qur-aanka ah ilaahay subxaana watacaala nabiy llaahi ibraahim uu kaga warramaya haweenaydiisii wamra'atuhu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaaha fadaxikat daxika yani xaadat oo daxiku waa asmaada ama magacyada uu leeyahay xayd oo xaydna waa la idhaahdaa daxikna waa la idhaahdaa ikbaar baa la idhaahdaa icsaar baa la idhaahdaa daaris baa la idhaahdaa yani magacyo badan buu leeyahy marka fadaxikat fabasharnaaha biisxaaq fadaxikat ay xaadat marka reer bani israiil waa ka horreysay reer bani israiil yacquub wuxuu dhalay baa la yidhaha bani israiil marka nabiy llahi ibraahim haweenadiisii baa ilahay yihi fadaxikat marka waxay kutusinaysaa inay ka horreysay calaa ayi xaal xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inuu yahay shay un katabahu allahu calaa banaati aadam xaydku waxa uu ku sugan yahay kitaabka qur-aanka iyo sunaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca ahlucilmiga ilahay wuxu hi yasaluunaka can lmaxiid qul huwa aadan faactazilu nisaa fi lmaxiid sunahana axaadiisa soo socotan ku arki doonaa ummadduna waa ku ijmaacday axkaam buu markaa leeyahay ku tacalluqda culimaduna aada iyo aad marka uga warramaan baabka baabkan sida uu sheegaya marka waxa weeyaan imaamu nawowi raximah llah culimada qaar ka mid kitaab kutub gaara ayay ka alifeen marka wuxuu leeyahay waa masaa-isha maaratay fiqiga masaa-isha ugu adag buu ku abwaabta ugu adag ayaa uu ku jiraa buu yihi laakiin axaadiida rasuulka marka loo fiirsado maarka uu iska fududiy qofkii markaa u fiirsada ee markaa fahmaa ku adkaan maysa insha allahu tacaala marka in yar haddaynu sheegno dhowr masalo oo markaa yar tacaluqayntan xadiidka inaan aqriin ahlu cilmigu waxay isweydiiyeen da-deebaa ruuxa dumarka u dhigani kaga iman kara yani da-da ugu yar ayuu uka iman karo walaba markaa waxbay tilmaameen waxaa la yidhi sagaal jir baa ugu yar sagaal wixii ka hooseeya haddii dhiiggaas uu ka yimaado dhiiggaasi lama ictibaarinayo inuu xeed yahay waa dhiig faasida wey laakiin sagaal hadduu kaga yimaado dhiiggaas waa xayd axkaamta xaydkana waa qaadanaya micnaheeduna gabadhaas waa qaangaadhay weeyaan ahlucilmiga qaar ka mida waa ka sarraysiiyeenba laakiin sidaa saxiix waxa weeye da ugu yar oo ku waxa weeye da yani taxdiid lagu sharcigu ma sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama wax daliila oo ku soo arooray inuu marka waxa weeyaan xad taxdiidu sin da mucayan inuu leeyahay ma jirto da mucayan ah oo markaa la yidhi da-daas baa ugu yar intaa wixii ka hooseysa hadduu ku yimaado dhigaas xeed lama yidhaahdo ma jiro sagaal jir buu kaga iman karaa toban buu kaga iman karaa waa ka yaraan karaa muhiimadda waxa weeyaan dhiigga sifadiisa in la helo waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa kaana damu lxaydi fainahu aswadu yucraf dhiigga xaydka a markuu yahay waa dhiig madow oo la garanayo aswad yucraf waa dhiig madow oo la garanayo marka sifadiisaa marka la helo da-dii yani da-du doonaha ku yimaadee haddaa sifadiisii la helo dhiiggaas soo dariyey sifadii xaydka haddaa laga helo waa xayd wey haddii laga waayona maaha wey marka sifooyinka uu leeyahay oo dhiiggana dhiigyada kale waa ka duwan yahay oo calaamado gaar ayuu leeyahy calaamadaha uu leeyahay haddii laga helo waxaa la odhanayaa waa dhiiggaasi waa dhiiggii caadada ahaa ee xaydka la odhanayay da-du doona ha ahaado qofkii marka ilmihii ama ha yaraado ama ha weynaado yani da-du doonaba ha ahaado waxaa kale ee ahlu cilmigu ay ka hadleen muddada ugu kooban muddada ugu kooban muddada ugu yar iyo muddada ugu badan inteebaa ugu yaru dhiiggana soconayaa inteebaa ugu badan ee uu socon karaa marka waa isku khilaafeen qole waxay haen habeenii maalin baa ugu yar habeenii maalin baa ugu yar qole waxay haen saddex maalmood baa ugu yar laakiin bedooda waxay isku raacsan yihiin shan iyo toban cisho inay ugu badan tahay shan iyo toban cisho inay ugu badan tahay culimada qaar kamid waxay yidhahdeen toddobiyo toban cisho ayaa ayaa la sheegay laakiin culimada qaar kamid itifaaq bay kusoo naqliyeen oo waxay yidhaahdeen culimadu waxay isku waafaqsiin toddobiyo toban shan iyo toban cisho inuuna ka badanaynin shan iyo toban cisho ayaa ugu badan shan iyo toban cisho wax ka badan hadduu socdo dhiiggaasi waa xayd la odhan maayo waxaa la odhanayaa waa dhabar furan ayaa loo ictibaarinaya marka axkaamtii xaydka qaadan maayo calaa ayi xaal halkan iyadana muddada xaydka uu soconayo wax daliilo kusoo aroor ma jirto inteebaa ugu yar inteebaa ugu badan waxa suurtagal inuu maalin noqdo inuu habeen noqdo inuu maalin gelinkeeda uu socdo wixii damban uu ka go-aaba iska macquula inuu markeliya ka yimaado deetana u go-aaba macquula inuu bataa laga yaabaa oo shan cisho lix cisho toban cisho shan iyo toban cisho lix iyo toban cisho uu noqon karo laakiin waxa ahlu cilmigu ay leeyihiin oo isku raacsan yihiin muddada ay gabadhu daahirka tahay iyo muddada ay gabadhu xaayadada tahay hadduu intuu dhiigga u socday oo ay fara badato inaan dhiiggaa loo ictibaarinaynin inuu dhiiggaas yahay markaa xayd waxaa la odhanaya waa dhabar furan wey waa inuu muddada gabadhu ay daahir tahay waa inuuna ka badin masalan hadduu labaatan cisho socdo micnaheedu waxa weeyaan toban cisho unbay bishii daahir ahaanaysa in soddonkii cisho labaatan markuu socdo toban cishay daahir ahaanaysa marka hadduu labaatanba soo gaadho waxaa muddadii ugu badneed buu qaatay marka waxaa la odhanayaa dhiiggaas waa dhabar furan baa la odhan doona yani muddadii bisha inteedii badna hadduu istiqraaq ku sameeyo dhiigga xayd la odhan maayo waxa la odhan doonaa dhabar furan wey sidaas bay noqonaysaa marka bishii intuu ka socday maaha inta kale waa daahir wey masalan haaliban dumarka waxay salaada ka fadhiistaan lix cisho ama toddoba cisho haddii lix cisho ay ka fadhiisato afar iyo labaatan cisho ayay daahir tahay haddii ay toddoba cisho ka fadhiisatana saddex iyo labaatan cisho ayay daahir tahay haddii intaa ay ka yaraato masalan saddex cisho hadday ka fadhiisato waxa weeyaan toddobiyo labaatan cisho ayaa ay tahay daahir saas markaa ay u soconaysaa una loogu tirinaya un bishii waxaa suurtagal ah gabadho inay bishii saddex jeer bay xaydo oo shay iska macquula weeyaan amaba laba jeer masalan bisha awelkeedii hadduu ka yimaado dhiiggii oo laba cisho ama maalin ama saddex cishaba uu socdo ay daahiroodo toban cisho ay daahiraato amaba toddoba cisho ay daahiraato deetana saddex cisho kale oo ka yimaado haddana saasoo kale intaa in laga haddana daahir ahaato haddana uu saasoo kale marka dambe uu ka yimaado bisha aakhirkeedii waa way dhici karta awalka bisha iyo dhexda bisha iyo aakhirka bisha intaba waa ka iman karaa oo waxay noqonaysaa markaa bishiiba saddex jeer ina dhiigga ay heshay waxaa kala suurtagala in bishii laba jeer ay hesho iyadana faa'iidada ku jirta waxa weeye culimmadu ay sheegaan dhiiggan haydka axkaam fara badan baa ku jirta oo waxa weeyaan a gabadhu ciddada ay tirsanayso ciddada ay tirsanayso ee marka nink marka la furo cidda ayay tirsataa ciddada ay tirsanayso xaydkii bay tirsanaysaa muddada xaydki maalan saddex xayd baa loo tirinaya halaathata quru' saddexdaa qur iyo ama saddex xayd loo tirinayo haddii gabadhii markaa ay bishii mar ay hesho waa saddex bilood mu noqonaysa bil walba mar bay heshaa markaa way tirsanaysaa un haddii hal bil bil keliya haddii saddex jeer markaa ay dhiigaas u ka yimaado waxa weeyaan way cidda baxday wey haddii bil keliya oo saddex jeer ka yimaado way cidda baxda waayo iyadoo waxaa la doonayaa saddex jeer ciddadeedu waxay ku xidhan tahay saddex xayd saddexdii xaydna bil keliya la wada helay mar haddaa bil keliya la wada helana dee waa marka waxa weyaan way cidda baxday wey wayna jiraan dumar noocaasoo kalea oo culimada qaar kamid waxay sheegeen nin sheekha in ruux dumar ay u timid oo lagu kalsoon yahay oo welibana wadataa dad markaa dadkoodiiho oo lagu kalsoon yahay waxaanay caddaysay inay bishii saddex jeer ay xayddo dhiigu ka yimaado marka muddada ugu kooban ama ugu yar iyo muddada ugu fara badan wax daliiloo kusoo arar ma jirto muhiimadda waxa weeyaan uun gabadha caadadeedun buu noqonaysaa un muddaday kolbay hesho dad dumarkuna waa kala duwan yihiin bay-aadka iyo dhulka ay ku kala nool yihiinna waa kala duwan yihiin wuxu uhi sheekhu raximah llah can caaisha radia allahu canha ana faatimata binta abi xubaysh sa'lat الnabiya salى اllahu alayhi wasalam nebiga ayay weydiiso faqaalat waxay tihi inii ustaxaadu anigu dhabar furan baan leeyahayo falaa athuru ma daahiroobo afa adacu salaata salaada miyaan ka tagaa qaala la wuxuu ku yidhi maya ina daaliki kaasi cirqun ama ina daalika kaasi cirqun waa xidid weeyaan walaakin hase yeeshee daci salaata salaada ka tag qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha maalmihii aada xeedi jirtay ee caadada aada lahayd maalmahaas ka qadarkooda yacni ka tag salaadii uma اqtasilii deetana meedho wasallii deetana deetana tuko wa fii riwaayatin walaysat biاlxaydati yacni xayd maaha faidaa aqbalat اlxaydatu xaydku markuu yimaado fatrukii asalaata salaada ka tag fatruki asalaata fiiha salaada markaa waktigaa kaa dhiigaasi kaa socdo ka tag dhiiga xaydka faidaa dahaba qadruhaa markuu qadarkiisa uu tago faqsilii canki yani maalmihii aad heli jirtay markuu dhammaado faqsilii canki dama dhiigga iska maydh wasallii dabeetana tuko lafdiga noocana bukhaari baa leh oo soo saaray ta hore weyaan riwaayada dambe muslim isagu wuxuu soo saaray halka walaysat bilxaydati iyadoo walaysa bilxaydati laysat taasina ku jirta sancaani kitaabka markaa cuddaha wuxuu ku sheegayaa alfaadda meelaha qaar ka mid inay ku kala duwan yihiin bukhaari iyo muslim laakiin wuxuu leeyahay waa maaragtay qofku way ku adkaanaysaa inuu isku eego labada lafdi bukhaari muslim waayo meelayo kala duwan bay ku kala yaallaan buu leeyay calaa ayi xaal buhaari muslim labadaba waa soo saaran xadiid xadiidkan waxau ka waramayaa istaxaadadii istaxaadada waa dhabar furankaa la idhahdaa markaa markay gabadhu ay leedahay inii ustaxaadu falaa athuru istaxaadadu waa waa dhiiggan socdo uun ee wakti mucayanaba aan lahayn aynu sheegnay inu soo ka iman inuu yahay xidid saa rasuulku sheegay al calayhi isalaatu wasalaam ina dalika cirqun kaasi waa xidid weeyaan marka riwaayadka qaar waxa kuso arortay inuu yarasat shayaan guji shaydaanku gujiye oo kale inay tahay marka istaxaada asalka kelmadu waa min alxayd xaydka ayaa laga keenay waxyaabahan kale zaa'idka ah waxaa loo haleeshiyo un lilmubaalaga mubaalaga ahaan ku xeeldheeraasha ahaan unbaa marka waxa weeyaan loogu loogu daray laakiin kelmadda asalkeedu waa min alxayd falaa aطhur markay leedahayna waxay falaa anqa min addam dhiigga kama yani dhiigga waa socdaa uun dhiiggani waa dhiig soconayo aan istaagayni marka dhiiggii kama daahiroobayo waa dhiig socdo wey afa aadacu salaat salaada miska daaya oo maka joogsaa yani way ka shakisan tahay dhiiggan waa socdaa uun oo aan istaagaynin waxaa bishii oo dhan buu soconaya deetana waxaa suurtagal ah inay su- isgalaan dhiiggan iminka socda uunaan istaagaynin dhabar furanka ee xanuunka u keenay iyo dhiiggii caada ahaan ay heli jirtay ayaa suuragal in isdhex galaan dabeetna waktigii salaaddii ka fadhiisan jirtay aynay tukan jirin iyo dhiig iyo waktigii kaleba waa isku mid dhiigga waa socdaa uun deetana way garan weyday si ay yeesho rasuulku waxay weydiisay afa adacu salaata salaada ma ka taga yani salaada ma ka fadhiistaa ma iska daaya intuu dhiiggan socdoba rasuulku alayhi salatu slam wuxu uhi maya sidaa ha yeelin inamaa dalika dali ina dalika cirqun ina dalika cirqun riwaayad qaar inamaa dalika cirqun kaagaasi wax kale maaha waa xidid uun xidid furmayo go-ay weeyaane salaada ha ka tegin iska tuko laakiin rasuulku muxuu ku hanuuniyey walaakin daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha maalmihii aada xaydi jirtay qadarkoodii ka tag maalmihii caadada aada lahayd maalmihii caadadu ay kaa iman jirtay uun salaada ka joogso oo iska daa daahirka xadiidka wuxuu kutusanayaa in gabadha loo celiyey ilaa qadri caadatihaa waqtan wa cadadan waqtigii caada ahaan dhiiggan uu ka iman jiray baa loo celiyey waqtigu kaa iman jiray iyo tiradu kaa iman jiray u noqo baa la yidhi marka qadra alayaami alatii kunta taxiidiina fiiha waxa weeye waqtigii aada heli jirtay iyo tiradii uu kaa socon jiray dhiiggaasi u noqo waqtigii aad heli jirtay salaada ka fadhiiso tiradii uu kaa socon jirana tirso oo maalintii uu kugu ekaayo kaa dhawaan jirayna ku dhammee deetana meedho maalintaasi wixii ka dambayna salaada tuko waa sidaa weeyaan halkan gabadha waxaa loo celiyey caadadeedii dumarka dhabar furan kale axwaashoodu waa saddex xun culimmadu hadalkooda way badiyaan hadalka maaragtay waa waa la dhex gediyo gabadh waxay u bixiyeen mumayiza mid muctaada mid mutaxayira midba waxay u bixiyeen dabeetana hadalkii waa batay markaasaa la fahmi waayey fahamkii waa adkaaday dabeetana dadka qaar baaba kaga tegayba cilmigii fahamkii marka fahmi waayeen dabeetana waxaa la yidhi nin baa markaa beri sheekha dersi dhigayay ayaa baalku markuu marayay kutubtii fiqi ahayd ayuu masaladan galo markaasuu gabadha muctaadadihii iyo gabadha mumayizada iyo dadka marka waxa weeyaan mutaxayirada ayuu intaasu masalo ka soo saaray boqolaal masalo deetana uu fahmi waayo ardayga sui macalin markuu dhowr jeer ugu celiyey macalin su-aal suyidhi haye suyidhi horta madaxay daado suyidhi maya sida daad annaguna maxay nin naga daadoo nagu adkaatay yani way ku adkaatay marka yani in la adkeeya maaha xadiidka rasuulka hasanu sheegna haddana dhaq uu jilicsanaanay dumarku dhabar furan kale ee uu iska dhexgalo dhiiggii caadada ahaa ee dhiiggii dhabar furanka ahaa saddex xaaladood mid marayaan oo mid afraad aan lahayn waxaa suurtagal ah gabadhii iyada oo caado hore lahayd sida gabadhan oo kale wuxu uhi walaakin daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha gabadhan markii hore way xaydi jirtay dhiiggan dhaba furankaamay lahayn bishii wakti buu ka iman jiray waktina waa ka dhammaan jiray caadadaas bay lahaan jirtay iyadoo caadadaalo caadada caadadaasi ku shaqaysa ayaa uu dhiiggan kusoo darriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam caadadeedii buu celiyo waxaad samaysaa waktigii uu kaa iman jiray iyo tiradii kaa socon jiray uun salaad salaada iska daa marka waxaa suurtagal ah laba arrimood baa iyadoo suuragala ama laba arrimood bay noqonaysaa inay caadana leedahay dhiig inay kala sooci karayso idan dhiiggan xaydka iyo dhiiggan dhabar furanku way kala duwan yihiin ama dhiigga caadiga ah iyo dhiiggan xaydku waa kala duwan yihiin dhiiggan xaydku wuxuu leeyahay calaamado gaara oo lagu garanayo marka waxaa suurtagala gabadhani inay caado ay lahayd oo caadada inay ku shaqayso dhiiggan inay kala sooci karayso oo dhiigga kala soocitaankiisiina ay ku shaqayso labadii xaaladoodba marka maalan bishii walba hadduu ka iman jiray bishii kowdeeda hadduu ka iman jiray ilaa bisha toddobadeeda inuu soconayay caad ahaan waqt tiradaa hadday ay lahayd waktigaana ay lahayd bil kasta waxay fadhiisanaysaa un toddobada cisho ugu horeeya inta kalena waa daahir walow dhiigganba ha socdaba hadduu dooneen waayo caadadii baa loo celiyey walaakin daci salaata qadra alayaam waa maalmihii ay caadada u lahayd waktigaas iyo tiradii ay lahaan jirtay caad ahaan dhiiggaas ugaman jiran bay u noqonaysaa un hadduu bisha aakhirkeedu ka iman jiray waktigu ka iman jiray bay fadhiisanaysaa waktigu ka guyi jirayna salaadii ayay bilaabaysaa marka maalmihii caadada lahayd bay ku noqonaysaa wey taas waa taa ruuxii dumarkeeda iyadu caadada iyadoo ka iman jira bay si fiican u garanaysaa tiradina way garanaysaa tiradina way garanaysaa way ku socotaa waktigina way garanaysaa marka waktigu bay fadhiisanaysaa tiradina waa tirsanaysaa un wixii ka dambeeyana way daahiroobaysaa yani salaadii waa tukanaysaa wey taas waa qodob xaaladda labaad inaynay maalan a waktigii ma garanaysaba waxaa iska suuragala dumarka qaar kamid inay dhiigu markaa ka al ku khalkhalo ka khalkhalo waktigu ka iman jira ay garanba waayaan amaba bishii awalkeedi iyo aakhirkeedi dhexdeedii kol wakti marbu ka imanaya deetna waktigii uu ka iman jiray maba garanaysaba tiradii uu socon jirana maba garanaysaba laakiin waxay ku shaqayn karaysaa inay labada dhiig kala socdo dhiigga xaydka iyo dhiigga dhabarfuranka way kala sooci kartaa xaaladdaana waxay samaynaysaa uun inay labada dhiig kala socdo markii dhiigga xaydka ay aragto dhiigga xaydku waa dhiig madow oo dhiigga kale marka waa ka madow yahay suu rasulku sheege ala fa inahu damun aswadu yucraf waa dhiig madow oo la garanayo bu rasulku yidhi alay slam dumarka ay garanayaan dhiiggaa markay aragto xaydkaana salaada way ka fadhiisanaysaa kaasu markuu istaagana salaaddii way tukanaysaa iyaduna waxay ku shaqaynaysaa tamyiiz maxay kala soocaysaa labadii dhiig dhiiggii xaydka ahaa iyo dhiiggii dhabar furanka ahaa amse xaladood laba tii hore caadadeedii bay ku shaqaynaysay caadaduu ka iman jiray waktigu ka iman jiray iyo tiraduu ka iman jiray uu socon jiray dhiiggaas tanna waxay ku shaqaynaysaa iyaduna maxay dhiiggii bay kala soocaysaa dhiiggii ma kala sooci karayso sida oo kale caadadiina ma garanayso labadaa midna maaha yacni caadadii u kami jirna ma garanayso dhiiggiina ma kala soocayso oo sidii maalan inan yar oo markii ugu horreysay ee dhiigga heli lahayd ba dhabar furan baa ku bilaabay deetna ma kala sooci karayso caada ahaanna caadaba may lahayn oo dee wakti uu ka socon jiro u ka guyi jira maba lahaba waa inantaa yara iminkuun marka waxa weeyaan uu ku bilmay ku bilaabmay xaaladaasi waxa ay samaynaysaa dumarka beledka ku nool caada ahaan inta qaaliban u dhiigu ka yimaadun bay salaada ka fadhiisanaysa way bil wal bil walba way qadaraysaa maalan lix cisho ama toddoba cisho ayay ka fadhiisanaysaa lix cisho ayay fadhiisanaysaa salaadii oo ayna tukanaynin way u qadaraysaa un ama toddoba cisho ayay fadhiisanaysaa salaadii oo ayna tukanaynin inta kalena way tukanaysaa marka iyadu bil walba lix cisho ama toddoba cisho ayay salaadii ka fadhiisanaysaa wayna qadaraysaa bisha awalkeeda ka fadhiisani ama bisha bartankeeda ama bisha aakhirkeeda caadada dumarka beledka ku nool bay ku u noqonaysaa oo dumarkaasi qaaliban xaydkood waktiga xayabaan iyo tirada ay xayabaan bay u noqonaysaa ama lix cisho ama toddoba cisho waa saddexda xaaladoodu saddexda xaaladood wax ka badan maba jiraan mid afraad male inay gabadha caado leedahay oo caadadii ku shaqayso inay dhiigi kala sooci karto inaan labada midnaba ayna jirin oo deetana ay bil walba lix cisho ama toddoba cisho qadartown oo salaada ay ka fadhiisato markii intaas dhammaatana ay marka waxa weeyaan ay meedhato deetana salaada ay tukato marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa mid ka mid saddexdaas walaakin daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxyadiina fiiha uma اqtasilii wasalli meedho deetana tuko fii riwaayatin walaysat bilxaydati dhiigan kaa socda xayd maaha faidaa aqbalat ilxaydatu xaydku markuu yimaado fatruki salaata fiiha salaada ka tag hadduu dhiiggaas uu kaa yimaado salaaddii ha tukani halkaa wuxuu daliilu yahay gabadha xaayadu salaaddii inaan tukanayni salaadda waa ka xaaraan salaadda waa ka xaaraan soonka waa ka xaaraan in loo tagaa oo loo galmoodaa waa ka xaaraan salaadda ma qalaynayso sida xadiidka inoogu iman doontaa soonka laakin waa qalaynaysa xadiidka soo socdan ku arki doona insha allah marka waxyaabaha ka xaaraantaa salaadii baa ka mid a soonkii baa ka mid a wadcigii baa ka mid a qur-aanka oo ay taabato musxafka qur-aanka oo ay taabataa ka mid a inay tawaafto beytka ilaahay inay tawaafto ayaa iyaduna ka mid a hayra an laa tatuufii bilbeyt beytka yani ha tawaafin ba rasulka alay slam in la furo iyadoo xaayadaa in la furaana ma banaana waa xaaraam weeyaan talaaq bidciya baa la yidhaahdaa waxaanay noqonaysa inuu soo ceshado qofku hadduu furo iyadoo xaayadaa waxaa la faraya inuu gabadhii soo celiyo imisanu sheegnay salaadii soonkii wadcigii qur-aankii musa musxafkii oo la taabto dawaafkii iyo talaaq waa imsa lix lixdaasi waa ka xaaraan waxaa kale xaaraan oo laisku khilaafay qur-aanka aqrintiisi jumhuurta culimadu waxay idhahdeen qur-aanka in aqrida waa ka xaaraan culimada qaarkiin waxay idhahdeen way u banaan tahay marka qur-aanka hadday ka baqanaysa ina ilowda oo kale way aqriyaysa dhibaataa ma laha haddayna ka baqanayna haddii iska dayso waa sida wanaagsan waxaa kale iyadana saas kale culimadu isku khilaafeen masaajid gelitaankiisi masaajidka ina gashaa ma ka xaaraan ba mise kama jumhuur culamaa waxay idhahdeen waa ka xaaraan culamada qaarkan waxay dhahdeen ma ina xaaraan kama aha inay marka waxa weya masaajidka ay timaado marka masaajidkii haddii baahida uhaysa ay fara badan tahay oo casharada ay weedaaranayaan dhiiggiina aamin looga yahay inu masaajidkii ku dhaco u gaadho wax dhibaataa ma lahaa inay masaajidka timaado inay iska daysaana waa sida fadliga badan ee wanaagsan fatruki salaata fiihaa faidaa dahaba qadruhaa qadarkii aada xaydi jirtay markuu tago faaqsilii canki dama dhiigga iska maydh wasallii dabeetana tuko salaadii tuko marka faatima binta abi xubaysh waxaa iyadaa dhabar furakan ku dhaco sheegaysa inii ustaxaadu falaa athur rasuulka u timid su-aasha weydiisa waxaa la dumarkii zamankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhabar furanku ku dhacay sagaal bay ahaayeen faatima oo xadiidkan markaa iminka aynu hayno iyo xadiidka soo socda oo ah ummu xabiiba ummu xabiiba bintu jaxsh ummu xabiiba bintu jaxshin zawju طalxata ibni cubaydillaah طalxata ibni cubaydillaah gabadhiisii baa ahayd cafwan waxaan ujeedaa xamnata bintu jaxsh baan ujeeda cafwan xamnata bintu jaxsh oo zawju طalxata bn cubaydillaah waa xamna waxay walaal ahaayeen zaynab umu lmu'miniin zaynab bintu jaxsh oo dumarkii rasuul ka mid ahayd bay walaal ahaayeen iyaduna waxay u dhaxday طalxata bn cubaydillaah gabadha saddexaad waxay ahayd iyadoo walaasheed oo waxaa la odhan jiray ummu xabiiba bintu jaxsh ummu xabiiba ama ummu xabiib waxaa iyadana ay u dhaxday cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabigaas la odhan jiray gabadha afraad waa sawda bintu zamca oo dumarkii rasuulka ka mid ahay calayhi salaatu wasalaam gabadha shanaad waa sahlata bintu suhayl alcaamiriya gabadha lixaad waxaa la odhanaya asma bintu cumays oo abubakar gabadhiisii gabadha toddobaad zaynab bintu ummi salama ta sideedaad asmaa bintu mirhad alxaarifiya ta sagaalaad baadiya bintu khaylaan sagaalkaa dumara ayaa waxay ahaayeen zamankii rasuulka dhabar furanku ku dhacay oo fatwadana markaas ayaga ku timid can caaishata radia allahu canha ana umma xabiibata ustuxiidat sabca siniin toddoba sannadood baa dhabar furan laga furay fasa'alat rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay ayay weydiisay can daalika arrinkaasi fa amarahaa wuxuu faray an takhtasila inay maydhato qaalat waxay tidhi fa kaanat waxay ahayd takhtasilu likulli salaatin salaad kasta way u meedhan jirtay salaad kasta way u meedhan jirtay xadiidkan wuxuu ino inoo sheegaya isagoo nabsinayaa gabadhi markaa inay meedhanayso fa amarahaa an takhtasil fa amarahaa an takhtasil waxaa suurtagala in loogala jeedo in yani markuu dhiiggii xaydku ka go-o inay meedhato rasuulku faray calayhi salaatu wasalaam markuu dhiiggii xaydku ka go-o inay meedhato dabeetana ay tukato ayuu rasuulku faray kaasa ka waajibka ah gusligan waxaa kala suuragalay inuu yahayba gusli istixbaaba salaad kasta in ay u meedhato gabadhaba furan kale salaaddii waa tukanaysaa way soomaysaa way ictikaafaysaa wixii cibaadaadka la odhan jiro o dhan ba la imanaysaa marka laga reebo maalmaha ay xaydka leedahay maalmaha xaydka leeda mooyaan inta kale oo dhan waxa weeyaan dhiigga haba socdaba cibaadaadka o dhan way la imanaysaa waa ko waxa bannaan si ay salaaddii u tukanayso in markaa loogu tagaano ay bannaanta liannahaa kaaahirati fi salaa saa daraaddeed ibn cabaas wuxuu yihi radia allahu canhu gabadha dhabar furan kale yaatiiha zawjuha idaa sallat asalaatu acdam yacni gabadh dhabar furan kale ninkeeda waa u tegi karaa salaadaba ka weyn buu yihi salaaddii ka weyneed bay tukanaysaaba mar hadday tukanayso iyo tanna way u bannaantay marka waxaa la farayaa waktigay tukanayso inay ku dadaasho tahaaradii oo masalan markay salaadda waktigeedu soo galo salaadda waktigeedu markuu soo galo waxay samaynaysaa inay soo istinjooto oy soo weysaysato oo dhiigga haddii ay joojin karayso intay awood u leedahay dhiigga ay joojiso deetana salaadda ay tukato ixtiyaad yacni dhiiggan socdaa dhiigga waa nijaas marka yani qowlka jumhuurka marka- markaynu qabanno dhiiggaas jidhkii buu gaadhayaa oo maradii buu gaadhayaa markaa waktiga salaadda markuu soo galo waa in ay wixii nijaasa jidhkii gaadha ama maradii gaadha waa in nadiifisaa oo dabeetana ay weysaysataa oo waxa weeyaan markay salaada ay soo gaadho ay tukanaysana intay u suuragal tahay inay dhiiggii ay joojiso ay joojisaa salaada intayna soo gelin ka hor ma weysaysan karto leanna ahaaradeedu waa daruuri weeyaan ahaaradeedu waa daruuri iyadu weysadeedu waa jabaya iyadii ninka salsalboolka qaba salsalboolka waxa waa ninka kaadadii ka da-aysay ka socotay aan istaagaynin ee ayna ka joogsanaynin waa isku waa isku xukun weeyaan marka ahaaradeedu waa daruuri sidaa daraaddeed waktiga salaadu markuu soo galo ay rabaan inay tukadaan un bay weysaysanayaan haddii waktigii ka hor ay weysaystaan de kana kaadadiibaa ka socotaa gabadhiina dhiiggiibaa ka socdaa weysadooda waa jabaysaa markaase inay saas u dhicin waxay samaynayaan waktiga salaadu unbay ku beegayaan inay weysaystaan qabla salaa ma weysaysan karaan qabla wa- yani waktigii salaada ka hor iyadana soo gelin oo xaajada ayna keensanin yani way weysan karaa qofka siduu salaadun inuu tukado salaad sunna oo kale ma duxadii oo kale ma salaatuleilki oo kale waa weysaysan karaa laakiin salaadaha waktigooda inuu soo gelin inuu markaa qofku weysaysto salaada faralka ahayd ama salaaddii sunnaha ahayd isagoo markaa aan doran inuu tukado iska weysaystaa weysadaas ma asaxayso sababto ah tahaarada waa daruuri weeyaan oo dee iyaga kaadadan socotaa iyo dhiiggan socota weysadii waa jabinaya waajibku maaha inay meedhato waajibku maaha in ay meedhato salaad kasta yani inuu meedhato waajibku maaha mar keliyabay meedhanaysaa marka keliya meedhanaysana waa goorma waa marka dhiigga uu ka go-a wey sidaa daraaddeed ba xadiidkan faamaraha an taktasila qaalat fakanat taktasilu likuli salaatin xumayd wuxuu leeyay fi ljimci bayna saxiixayn qaala layth ibnu sacd lam yadkur ibnu shihaab ana rasuula allah sal l slama amara umu xabibata bni jaxsh an taktasila cinda kuli salaatin ibnu shihaab maxamed ibnu shihaab azuhri muu sheegin rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu faray gabadhan umu xabiiba inay salaad kasta inay u meedhato walaakinahu shay-un facalathu hiya waa shay iyadu ay samaysay un buu yihi marka saasoo kale darkashi waxa uu leeyahay gusluha likulli salaatin salaad kasta meedhashada ay u meedhanayso umu xabiiba lam yaqac biamrihi sal l slam kumay meedhanin rasuulku faritaan uu faray kumay meedhanin siduu muslim markaa uu caddeeyey ee muslim markaas riwaayadiisa ku cad lafdigiisuna waxau ahaa faamaraha an taktasil fakanat taktasilu likulli salaatin nebigu wuxuu faray inay meedhato dabeetana iyadu umu xabiib waxay ahayd mid salaad kasta u meedhata salaad kasta markay tukanayso inay meedhato marka iyada waxa u banaan saddex arrimood ba u banaan yihin ama laba arrimood ba ina odhan karnaa waxaa u banaan inay markaa ay labadiis laba laba laba salaad isku raaciso duhur iyo casar maqrib iyo cishe iyo subaxii waxay samaynaysaa markaa duhurkii bay dib u yar dhigaysaa casarkii hore usoo yar qaadaysaa way meedhanaysaa way weysaysanaysaa way tukanaysaa labadii salaad way jamcinaysaa maqribkii iyo cishihiina way jamcinaysaa way meedhanaysaa meedhashadu waa sunna wey waajib maaha meedhashada ay meedhanaysaa waajib maaha waa sunno wey way meedhanaysaa way weysanaysaa way tukanaysaa labadii salaadoodba salaada subaxna gaarkeeda marka labadii salaadood walba gaar ba u jamcisa waxaa kale u banaan inay salaad kastaba gaarkeeda shantii salaadood inay marka u ay u meedhato intay meedhato weysato ay tukato haddana ay meedhato casarkii weysato ay tukato maqribkii saasoo kale cishihiina saasoo kale subxiina saasoo kale waxaa kale u banaan inay salaad walba gaarkeeda ay markaa u tukato laakiin weyse keliya salaad duhur waktigeeda marka soo galo way weysaysanaysaa way tukanaysaa iyadoo aan medhanaynin casarkiina saasoo kale way weysaysanaysaa way tukanaysaa maqribkii cishihii subxii m- meedhasho markaa ma jirto markaa meedhashadu waa sunna uun ee waajib maaha waxa waktiga waajibku yahay waxa weeye marka dhiigga caadi uu go-o unbay markaa ay noqonaysaa inay meedhataa waajib ku yahay waa qowlkii jumhuuru alculamaa culimada jumhuurkooda sidaas ayaa ay ku tegeen marka axkaamta doorkaas ah ayaa markaa iyo waajib waxaa ka un salaad kasta inay weysaysato tawada'i likulli salaatin buu rasuulku yihi alayh salam faatima tawada'i likulli salaatin salaad kasta u weysayso iyada marka weysadun baa waajib ku ah ee meedhashadu waajib kuma waay عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كنت وعنها أغتسل من مرت أنا ورسول الله أني رسول كله وأنو ميدن جرني من إناء واحد ويل كلي أنو كود ميدن جرني كلانا لبضا يضبا جنوب أنو جناب سنهي عن أم المؤمنين مركا كتاب كني kutubta qaar kamid waxay qorayaan hal xadiis bay ka wada dhigayaan yani sida bukhaari ku taalo waa hal xadiis muslimkana way kala way kala kala gaargaar wey marka kitaabkaygana wuxuu qoray isagoo iyagoo kala gaargaar intaasi waxay ku tacalluqdaa jinaabada hore aynu soo marnay marka inay bannaan tahay ninka iyo haweenadiisu inay weel keliya ay ku wada meedhaan mar keliyana ay wada meedhaan way bannaan tahay xadiidkan baana daliilu ah can ummi lmu'miniina caaishata radia allahu canha qaalat wa kaana ya'murunii nebigu waxa uu fari jiray wa kaana waxau ahaa ya'murun mid i fara inuu soo guntoobo oo fa adtaziru guntigaan soo adkaysan jiray fa yubaashirunii wa ila baashiri jiray wa ana xaa'idun aniga oo xaa'ido ah ya'murunii waa i fari jiray yacnii wuxuu i fari jiray aan adtazir inaan guntoobo oon guntiga soo adkaysto ayuu i fari jiray faadtaziru deetana waa guntigaan soo adkaysan jiray marka guntigu halkaa dee xudunta ama hoos halkaas ku xidhmaya halkaas marka lagu xidhaya o lagu adkeynaya marka wuxuu asturayaa wixii intaa ka hooseeya fa yubaashirunii waa ila baashiraya waa ana xaa'idun aniga oo markaasi xaa'ido ah marka mubaasharadu waxa wey waa jidhkiisa iyo jidhkeedu isgaadho weeyaan ayaa la dhaha mubaashara marka fa yubaashirunii waa ana xaa'idun xadiidku wuxuuna tusinayaa gabadha xayada in lala mucaamalanayo nimanka yahuudda la odhan jiray dumarku markay xeedaan way ka fogaan jireen lamay seexan jirin weelkay wax ku cunaan kumay cuni jirin iska fogaan jireen muddadaas marka sharciguna wuxuuna faray in la khilaafo isnacuu kulla shayin ila nikax buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam isnacuu kulla shayin wax kasta ku sameeya ila nikaax ha u tegin awn yani jimaaca un ka ilaaliya iyo galmadii intii kale way idinka banaantay jidhkeedu jidhkaaga waa taaban karaa yani labadiina jidh way isgaadhi karaan way banaantay maradeedii sidaasoo kale way kusoo gaadhi kartaa weelkii waxay ku cuntay waa lagu cuni karaa weelkii waxay ku cabtay waa lagu cabi karaa waa lala jiibsan karaa yacni waa daahir weeyaan marka waana lala mucaamaloonaya waxa xaaraana oo keliya uun in loo tago markaasaa daraaddeed waxay caaisha fa yubaashirunii wa ana xaa'idun waxay la mid tahay kii jinaabaysnaa oo kale un waxeedoo dhan waa wada daahir yani jidhkeedoo dhan waa daahir maradeedu waa daahir allahuma ilaa wixii markaa gaadha iyada mooyaane yani wixii dhiigga ka gaadha marada mooyaane fa yubaashirunii wa ana xaa'idun waxaa kale xadiidkanu tusinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa dhaqanka sida wanaagsan ula dhaqmi jiray wa canha radia allahu canha qaalat wa kaana yukhriju ra'sahu ilaya waxau ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam madaxiisa ayuu ii soo bixin jiray wa huwa muctakifun isagoo ictikaafsan fa aqsiluhu waan meedhi jiray wa ana xaa'idun anigoo xaydaa wa kaana yukhriju ra'sahu ilaya madaxiisu ii soo saari jiray wahuwa muctakif isagoo ictikaafsan oo masaajidkii ku jira fa aqsiluhu wa waan u meedhi jira madaxa wa ana xaa'idu marka wahuwa muctakifun waad ka xaalayn karta haddaad doontid walxaal huwa muctakifun xaala kawnihi muctakifan isagoo yani muctakifa fa aqsiluhu wa ana xaa'id xadiidkanna wuxuu ina tusinayaa isaguna xadiiskii hore wuxuu ina tusaya oo kale yani rasuulka alayh الsalatu salaam madaxiisa ay meeri jirtay iyadanoo xayado wey yani jidhkii jidhkeedu waa ku taaban karaa sidii markii hore iyadoo xayadaan jidhkeedu markaa uu kuu soo gaadhayay iyo iminkana uu kuu soo gaadhaya wax farqi oo dhexeeya ma jiraan xadiidku wuxuu ina tusinayaa in gabadha xaayadadaa lala mucaamalanayo ee banaantii lala mucaamalanayo ko waxaa kale uu ina tusinaya xadiidku aan ka qaadanayna qofka muctakifkaa jidhkiisa qayb kamid ah haddii masaajidka ay ka baxdo baabka ictikaafka inooga iman doonta insha allahu e jidhkiisa qayb kamid ah haddii masaajidka ka baxdo qaybta kalena ay ku sugan tahay ictikaafkiisii inuuna marka waxba yeelaynin rasuulku madaxiibuu bixiyey waa loo meedhay jidhkii intiisii kalena masaajidku ku jiraa madaxiina waa ka baxay marka ictikaafkiisa waxba ma yeelin laakiin hadduu wa qof ka wada baxo masaajidkii halkuu ku ictikaafsanaa hadduu ka wada baxo dee ictikaafku waa buraya bixitaanka waa ku buraya saas daraaddeed ictikaafku waxa weeyaan qofku inuu laazimo oo uu fadhiyo yacni masaajidkuuna ka bixin welibana meel meel buu ka samaysanaya masaajidka oo uu laazimaya oo fadhiya oo ku cibaadaysanaya kana bixi maayo ilaa lixaaja xaajo daruuriya mooyaane sida masalan qadaa lxaaja suuliga hadduu bahdo oo kale iyo haddii cuntadii uu cid u keentay intu waayd isna cuntaduu doonanayo kale haddii laakiin cuntadii heliyen loo keeno masaajidkii baa lagu keenaya xadiidkan culimadu waxay udili u daliishadeen gabadha inay bannaan tahay istikhdaam lmar'ati fi lkhidma khidmadii in loo loo adeegsan karo gabadha rabta rasuulka calayhi isalaatu wasalaam madaxiisii u meedhasa u feedhaysa markaa yani way kuu shaqaynaysaa inay khidmadii inay taasi ay bannaan tahay horta culimadu way sheegeen sin hore usoo tilmaanay waxaa la isku khilaafin waajibba mise waajib maaha waajibay ku tahay inay ruuxii dumarkaha ninkeedii ay u shaqayso oy cajiinkii ay samayso oo cuntadii ay u kariso oo dharkii ay u nadiifiso oo gurigii ay u nadiifiso ma waajib bay ku tahay mise kuma aha waa laba qowl culimmada qaarkeed waxay idhahdeen waajib bay ku tahay inay markaa u khidmayso saxaabadiina saas bay ahaayeen oo ay ka sugnaatay waayo faatima oo rasuulka inantiisii ahayd calayhi salaatu wasalaam guriga rasuulka ay timid calayhi salaam dabeetana waxay ka rasuulku waxaa loo keenay qolooyna soo qafaashay waa loo keenay marka waxay doonaysa inuu khaadimad siiyo qof u shaqeeya inuu siiyo ee rasuulka doonaysa waxay markaa ka warantay dhibaatada gurigii kasoo gaadhaysa inay gurigii waxa weeyaan ay cuntadii kariso oo cajiinkii ay samayso oo biyihii ay soo dhaamiso dhibaatada ka haysata oo dee cajiinka samayntiisu inagoo daqiiqadu nasiibsananaayay iyagoo haruurkii marka loo keeno way ridqi jireen markay ridqaan bee dadna cajiin laga samayn jiray marka waa laba hawlood wey marka dhibaatadaas bay rasuulku u sheegatay calayhi salaatu wasalaam marka ahlucilmigu waxay idhaahdeen rasuulku calayhi salaam wuxuu ku odhan lahaa adiga waajibkuma adiga iyo cali ka wada shaqeeya muxuu cali kula shaqayn waaye kumuu odhanin sidaasoo kale rasuulku wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam zubayr gabadhiisii oo asmo la odhanayay oo caasha radia allahu canha ay walalahaayeen oo beer uu lahaa alaabta kasoo guraysa oo raashin kasoo guraysa oo guriga keenaysa oo madaxa welibana kusoo qaadaysa faras uu leeyahayna marka waxa weeyaan waraab geynaysa oo ka shaqaynaysa ayuu rasuulku arkay calayhi salaatu wasalaam mununa diidin mununa odhanin muxuu ninkii zubayr ahaa maxaa ku dhacay isagiina kuma odhanin arrimahaasi u daliishadeen inay ruuxii dumarka ahaa ay waajib ku tahay inay ninkii ukhidmayso qolo kalena sidaynu markaa aynu sheegnay waxay idhaahdeen waajibku ma aha in fara badan culimada kamidna caynkaa ku tagtay inaan waajib ku ahayn laakiin de wacaashiruhuna bilmacruuf waxay idhahdeen culimmadu ninka waxa waajib ku ah inuu gabadhii uu nafaqeeyo isagay waajib ku tahay inuu nafaqeeyo oo biilku bixiyo hoygii inuu siiyo waajibbay ku tahay hugi inuu siiyana waajibbay ku tahay inuu biilkii siiya oo waxay cunaysa uu siiyaa waajibbay ku tahay meeshii ay gelaysay oo hoygii ahaa inuu siiyaana waajib bay ku tahay wixii ay huwanaysay hugeeda ahaa inuu siiyaana waajibbay ku tahay maadaama oo saddexdaa isaga la faray oo layidhi ken iyadana muqaabil waxaa waajib ku ah inay ninkii ukhidmayso oo u shaqayso oo gurigan ay u nadiifiso oo wixii u baahan yahay ay u qabato oo cuntadii a u samaysaa muqaabil bay unoqonaysaa maharkii uu bixiyeyna waa muqaabil istimtaaceeda marka sidaas bay markaa yidhahdeen marka calaayi xaal ruuxa dumarkii ninkeeda u shaqaysa waa waajib wey yani u khidmaysaa wixii aayad markaa aan tacadi ku hayn can caaishaةa radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay waxau ahaa yatakiu fii xijri ama xajri labadu way banaan yihiin yatakiu fii xijri dhabteeda ayuu ku dangiigsanayey ama ku jiqilaysanayey fayaqra'u lqur'aana qur-aanka ayuu aqriyayey wa ana xaayidun anigoo xaayidaa yani dhabteeda ayuu jiqilkiisa saarayey ama lugteeda oo kale waa ku dangiigsanayey qur-aankana waa aqriyey marka inay banaan tahay in iyadoo gabadha xayadaa jidhkeedii intuu dhabteedu ku fadhiisto ama uu marka ku dangiigsado inuu qur-aanka aqri karo qofkii yani ninkii inay banaan tahay buu ina tusinaya masalo kale marka halkan culamada ka hadlaan masaladaas waxa weeye qur-aanka inay banaantay in aqridin kale ayay u daliishadeen qolo labada qoloba waa u daliishadeen qolo waxay dhahan qur-aanka in aqridaa waa banaanta xadiiska mana daliil u ah qolo kalena waxay dhahan mayana inay aqridaa uma banaana xadiiska mana daliil u ah lakin xadiiska lagu qubinta xuja uma xadiiska waxaa loo keenay gabadhu markii dhiigga caadada ay leedahay inay nijaas ahayn haddii nijaas ay tahay rasuulku dhabtiisa dhabteedii jiqilkiisii muu saarayn wuu iska ilaalin lahaa marka inay nijaas ahayn oo aan laga dheeraanaynin oo lala mucaamaloonayo iyo xadiidkiina tusinaya waxaa kale xadiiskana tusinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkani kii ka horreeyey kuwa ka horreeyaaba dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay axwaashii khaaska ahaa ee marka waxa weeyaan yani gurigooda un ka dhacayay inay usoo warareen dadkii u sheegeen cilmigaasi dadkii soo gaadhsiiyeen oo way noo soo naqliyeen marka dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu gurigiisa joogo wakti ayna dadku aynay daalacanaynin inayna la soconin oo gurigiisuu iska joogo wixii gurigiisa ka dhacayay dee dumarkiisi baa soo sheegay haddii markaasi ayna jiri lahaynna dee waxa guriga uu ku sameeya rasulka alay sl looma soo sheegeen can mucaadata qaalat sa'altu caaishata radia allahu canha caasho ayaan weydiiyey faqultu waxaan idhi maa baalul xaayidi gabadha xaayida arrinkeedu muxuu ahaa muxuu yahay taqdi sooma soomka waa qalaynaysaa walaa taqdi salaata salaaddii ma qalaynayso faqaalat waxay tidhi axaruuriyatun anti ma xaruuriyad baad xaruuriya xog la jeeda ma wada khawaarijta la yidhaahdo khaarijiyad baad faqultu waxaan ku lastu bixaruuriyatin xaruuriyad mahi walaakinii as'alu ase yeeshee waxbaan ku weydiinaya faqaalat caaisha waxay tihi radia allahu canha kaana yusiibunaa daalika arrinkaasi waa nagu dhici jiray fanu'maru biqadaa'i sawmi soonka inaanu qallayno waana la fari jiray walaa nu'maru biqadaa'i salaa salaada inaanu qalaynan na lama fari jirin fanu'maru biqadaa'i sawm soonka qalayntiisa waana la fari jiray walaa nu'maru biqadaa'i salaa salaada inaanu qalaynan lama fari jirin lafdiga caynkan ayaa uu soo sheekhu inoo sheegay waa alfaadii muslim mid ka mida weeyaan axadu alfaadi muslimin fii saxiixihi lafdiga bukhaari waa ka duwan yahay bukhaari gabadhan marka waxa weeyaan saa'ilada ah kuma magacaabin inay tahay mucaada sidoo kale bukhaari kuma sugna kaana yusiibunaa dalika fanu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa asalaa saas daraaddeed baa xaafidku wuxuu leeyahay jacalahu cabdulgani fi lcumdati muttafaqan calayhi xadiidkii muttafaqan caleyh ka dhig wahuwa kadalik ilaa anahu laysa fii riwaayati albukhaari tacarudun liqadaa'i sawm riwaayad bukhaaritaas kuma jirto zarkashina waxau leeyahy xadiidu mucaadata can caaisha kuna nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i salaa walam yadkurhu lbukhaariyu bihada lafdi lafdigaa bukhaari muu sheegin wainamaa awradahu bilafd wuxuu soo arooriyuun qad kunaa naxiidu maca anabiy sal ly slama falaa ya'murunaa bih wt yani rasuulka waktigiisii rasuulka calayhi salatu salaam markaan la joognay waanu xaydi jirnay nalama fari jiro arrinkaasi aw qaalat falaa nafcaluhu maanaa sami jirin haakadaa awradahu lbukhaariy walaysa fiihi fanu'maru biqadaa'i sawm soomkaasi waa siyaaqi muslim weeyaan wainamaa hada asiyaaqu aladii awradahu lmusanifu limuslimin yani muslim baa siyaaqaas kale buhaari muslim kumay wadaageen oo muttafaqun calayhi ma xadiidku faqaalat axaruuriyatun anti xaruuriya xaruura waa magaalo kuufo meeshii la odhan jiray oo ku taallay ciraaq ku dhoweyd laba meel baynu u jirtay baa la yidhi waxaana loogu nisbeeyey daa'ifatun min alkhawaarij koox khawaarijta ka mida waana nimankii cali bin abi aalib ku baxay khawaarijtu nimanka khawaarijta la yidhaahdaa cali radia allahu canhu waa nimankii ku baxay ee la dagaalamay cali bin abi aalib nimankaasa khawaarij loo odhanayay kooxdaasi halkay isku urursadeen baa xaruuraa la odhan jiray deetna waa loo nisbeeyey saas daraadeed xaruuriyatun bitr waxayna caynkaa u leedahay nimankaasi iyagu waxay leeyihiin gabadhii soonkii iyo salaadii labadaba waa qalaynaysa waa la imanaysaa soonkii salaadii labadaba waa qalaynaysa salaadiina waa la imanaysaa waa qalaynaysaa soonkiina waa qalaynaysaa saasay marka waxa weeyaan ay ugu inkirtay markay tiri soonkiina way qalaynaysaa salaadiina ma qalaynaysa waa sidee maxay saas u dhacday ayay markaa dee hadalkii khawaarijta ay sheegayeen bay caaishana xusuusatayoo waxay marka hadalka waa ku inkirtay ina salaada in la qalaynaynin oo rasuulka cahdigiisii calayhi salatu wasalaam inna qalayn jirin ba markaa ay sheegtay laakiin soonka la soonka waana la fari jiro waxay la kaalaya lakiin salaadina ma fari jiro xikmadda ku jirta waxa weeye salaadda way ku fara badan kartaa waxa laga yaaba toddoba cisho oo min shan salaadoodii way badanaysaa toddoba cisho min shan salaadooda hadaa la dhaha qalaya way ku badanaysaa laakiin toddoba cisho keliya marka la soon oo soonkii qalaya way qalayn karaysaa sidaa daraaddeed ba markaa shaaricu uu uga khafiifiyey dumarkii salaadii marka xadiisku wuxuu natusinayaa in soonkii ay ka tagtay ay qalaynayso salaadii ay ka tagtayna inaanay qalaynaynin ijmaac baanu ku sugan nimanka khawaarijta marka laga yimaado waxaa kaloo natusinaya xadiisku in salaadiiyo soonkii labaduba ay xaaraan ka tahay inay tukadaan oo ay soomaan inta ay dhiigga cadada ay leeyihiin dumarkii halkaan ku dayno wsala allahu calaa nabina maxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin